kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadyadii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland horey waxaa u jiray muran siyaasadeed oo muddo soo jiitamayey oo u dhexeeyey puntland iyo dowladda federaalka ah arrimahan ayaanu ku soo beegmaya hadda xilli lagu sii dhowaanayo dhammaadka muddaxileedka dowladda hadda jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxmuud haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonnaa wax uu salka ku hayo khilaafka siyaasiga ah ee hadda jira iyo sida lagu xallin karo waxaa marti iigu ah barnaamijka mahad waasuga oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista somali public agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho mahad waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay baar waa ku dhowahay mahad marxaladda khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan gudaha soomaaliya sidee ayaan halkan kusoo gaarhnay waa mahadsantahay mar kale nuur adiga iyo dhegeystayaasha v o a khilaafka hadda waxaa ugu weyn arrintan ka taagan jubbaland oo maaragtay dowladdii federaalka iyo madaxdii stateka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka doorashada marxaladan waxyaabaha dhaliya marka waxaa ka mida waxaa ognahay labada kun iyo labaatan iyo saddex heshiisya siyaasadeed oo maaragta kala duwan ay galeen madasha qaran sidaas dabcan waxay soo bilaawdeen dhammaadkii labada kun labaatan iyo laba dhinacyo kala duwan oo maarata arrimahaana laga heshiinayay heshiiska marka ugu muhiimsanaa kaas ahaan waxay ahayd heshiiska doorashada oo may labada kun labaatan iyo saddex yahay heshiiskaas marka dastuurka qabiitilka gaar ahaan cutubka afaraad ee hadda afarta cutub ee baarlamaanka uu meelmi so sanadkan waxaa ka dhashay marka isla kaas saddex xeer oo dhowaan uu baarlamaanka oo uu ka maha guddiga doorashooyinka iyo suudimaha iyo xeerka ururada iyo xisbiga xeerka doorashooyinka marka waxaa jirtay in muqdisho ay ku kulmeen xubnaha golaha watashiga qaran kulankaasna uu ahaa baarlamaanka maadaama uu ka doodira xeerarka ay u muujiyaan xeero in processkaas uu maaragta taageersan yihiin kulankaas marka sidii looin madaxweynaha jubbaland ayaa ka baxay shirka waxyaabo oo maaragtay loo arkaayo ama dalka lagu arkaayeen in ay marxaladan hadda joogeen oo ay ka mid tahay doorashooyinka heer dowlad goboleed heer saaro marka horta khilaafka maanta taagan kaasa asal u ah dowladda federaalka qorshihii ayay sii waday qorshahaas waxaa xusid mudan in markii horeba bilowgii horeba ay ka maqneyd puntland oo tan iyo december labaatan iyo labadii aanan soo xaadirin qaran aanana saxiixin dhammaan madasha ay maaragtay saday hadda marka waxay ka taagan xaaladii jubbaland federaalka waxaa ognahay madaxweynaha jubbaland inuu dastuurka bedel in lagu sameeyey inuu teeram saddexaad ka baxo guddi doorasha baarlamaan iyo mandate cusub waa garta mahad waa mahadsan tahay marka marka si hoose loo fiiriyo khilaafka hadda u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada jubbaland iyo puntland maxay si gaar ah u qoonsadeen
nuur sidaan sheegay yacni waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka doorashada shirkii ugu dambeeya hadda ee golaha watashiga qaran sidaan sheegay madaxweynaha jubbaland wuxuu soo jeediyey in la kala qaado doorashooyinka dowlad goboleed iyo heer federaal dowladda federaalkana waxay qaynaysaa hanaan doorasho oo oo ka bilaabanaya heer degmo kadib dowlad goboleed oo dhan mar la qabo kadibna dowladaha dowladda federaalka iyo heeraha la doorto sida baarlamaanka guddigii doorashada maamuli lahaana had waa already la dhisay marka khilaafka asalkiisa wax waaye in doorashooyinkii la kala qaado iyo lama kala qaado guddigii aan horey ugu heshinay ee doorashada oo haddana la dhisay doorashooyinka ha maamulo I think meeshaasaa ugu muhiimsan farqiga ugu weyno hadda la dhihi karo waa u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka waa garta marka hadda xaggee halkan looga dhaqaaqaya marka mahad dowladdana mowqifkeeda ayay ku dhegan tahay jubbalandna dabcan sidoo kale marka maxaa xiga
wallahi waa adag tahay horta in la saadaaliyo waxa xigi karo sida hadda muuqato dee saasaanta ma qurxana wadahadal hadda oo u dhexeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlaayana weli ma bilaaban madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu dhowaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed laga wada hadlayo xitaa aanan dibadda dalka loo qaadin markii xilligiisii horena uu howshaas bilaabay ilaa imaantana maaragtay uu aaminsan yahay in soomaalida wixii khilaafku ka dhexeeya dhexdooda gudaha soomaaliya ay ku wada hadlaan laakiin runtii ciddii wada hadalsiin lahayd iyo maaragtay fududayntii wada hadal miro dhala inuu dhaco weli hadda marxalad bilaawa la joogaa marka dee in in hadda lakala adkaado oo ciidan iyo wax la isku adeegsadana waa wax dhici kara laakiin runtii suurtagelnimadeedana dad badan ay su-aal gelinayaan oo maaragtay ay adag tahay in la wada hadlana wax kaloo bixi doono oo compromise ah iyadana waxay in la wada hadlaa ka horeyn doonto in wax un lagu heshiiyo laakiin aragti dowladda federaalka waxa waaye in aanan laga wada hadlin doorashada ban malaadaa iyo oo wada hadal u noqdo sida loo fulin karo doorasho qaba oo toos ah oo aan ahayn doorasho dadban marka aasaaskaas ay guulaha waxaa laga yaabaa wada hadallada inay ay culeys ku keen inay si dhow u miro dhalaan waaba haddii ay bilaa sida aan sheegay wada hadal oo aan ognahay oo oo bilowday oo maaragtay labada dhinac isfaham ay uga gaarayaan arrimahan weli weli weli ma ogin waya haddiiba ay dhacdo in doorashadii la aado ma kula tahay in waktigii loogu talagalay ay ku qabsoomi doonto
farsamo ahaan waa adag tahay oo de marka doorasho qof iyo coda heer degmo laga bilaabayo hadda qorshaha waxa waaye dee in bisha juun ee sanadka soo socota oo hadda ay ka harsan tahay qiyaastii lix bilood in la qabto doorashada heer degmo inta aanan maaragtay sanduuqa codbixinta la gaarin howlo badan oo waaweyn oo ka horeeyaa jira oo ay ka mid tahay in dadka codaynaya la ogyahay oo la diiwaan geliyo xisbiyadii loo codaynayay inay si kumeel gaar ah isku sii diiwaan geliyaan oo yani xisbi xisbiyadii inay xisbiya inay tartan galaan si kumeel gaar maaha de inay inay isdiiwaan geliyaan oo ay tartan galaan saddexda xisbiya ugu codad ka badan heshana ay loo aqoonsado xisbiyada qaran waxaa kale ka mid de in amnigii la sugo taas marka waxaa soo hoosgali oo deegaanada laga qaban doona heer degmo doorashada degmada waxaa saameyn weyn ku yeelan doona suurtagalnimada amni ee deegaanada ay suuragal tahay in in maaragtay laga codeeyo marka efforti badanaa runtii loo baahan yahay si si doorasho ognahay nuuro waddankan doorashooyinka ka dhacayay sanadihii dambe laga soo bilaabay galmudug ilaa jubbaland oo heer degmo ka dhacaya waxay ahayn doorashada oo golayaasha deegaanka hadda degmooyinka qaar ee dhisan qaab oo xulasho ah ayay ku imaadeen labada maamul oo gola deegaanka doorashadooda qabtay soomaaliya waa somaliland iyo puntland puntland dhowr iyo labaatan sane ku qaadatay inay soo gaarto marxaladda ay maanta joogto oo degmooyinkii ay leeyihiin golayaal deegaan oo shacabka soo marka dee inaan proseskaas lagu gaaro muddo lix bilood gudahooda dad badanna ma ahaan waxay u arkaan inay adag tahay laakiin dee hadda madaxda federaalka waxay aaminsan yihiin inaan doorasho oo ragsi ah sidii ugu fiicnayd inaan la qaban karin laakiin geediga inuu bila taasoo marka loo fahmi kara suuragal ah oo la qaban wax lagu sidulista mustaqbalka waa garta haddii aan fiirino dhanka puntland khilaafka kala dhexeeyay dowladda federaalka ee soomaaliya puntland iyo kan hadda jubbaland maxay ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwanaan karaan
waa hal farqiyo weynaa u dhexeeyo midda jubbaland iyo dowladda federaalka waa arrin khilaaf doorasho la xiriirtay puntland iyo dowladda federaalka khilaaf ka dhexeeya laakiin waa khilaaf federaalka la xiriiro waxaa ognahay madaxweynaha puntland wuxuu ka baxay madasha golaha hoosashii qaran dhammaadkii bishii december xilligaas waxaa maaragtay ay madasha saxiixeen laba heshiis oo federaalka muhiim u ah heshiiska federaaleynta sectorka habraha noqon waxyaabaha iyo daadejinta awoodaha marka madaxweynaha puntland ay in awoodihii aad loo geynayo xarunta dowladda dhexe la siinaayo oo dowlad goboleedyada kuwo aanan awoodin maalintaasaa marka puntland ay banaanka ka istaagtay golahoda iska dabcan inkastoo uu madaxweyne dani qaybka ahaa kulanka saxiixayaashii kama ahayn oo heshiiska maamul farqiga ugu weyn oo hadda aan samayn karo waxa waaye khilaafka dowladda federaalka iyo puntland waa mid la xiriiro nidaamka federaalka iyo awoodaha sida loo maamulmaareynayo iyo maaliyadda iyo waxyaabahaas oo dhan dabcan doorashooyinkana qayb waa ka fahamkaas guud oo puntland maadaama aragtida nidaamka federaalka soomaaliya ee puntland horeba ay ka timid waxay laga suluubsan yahay in awoodo badan ay dowladda federaalka qaadanayso taas waa mida jubbalandna waxay ku salaysan tahay kalaasi kooban aragti kala duwanaan la xiriirto qaabka loo maareynayo doorashooyinka waaya waa mahadsan tahay mahad khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo magacaygu waa bashiir cadow oo jooga nairobi mahad waxaan jeclahay in aan weydiiyo haddii ay noqoto in dalka uu doorasho aado sidee ayay dadku ku codayn karaan innagoo og xaaladaha amni ee dalka waktiga oo aada u yar iyo diiwaangelinta oo aanan lahaynin waa su-aal muhiimsan dabcan diiwaangelinta deed waxaa laga rabaa guddiga doorashada isaga odula diiwaangeliyo weliba hadda doorashada waxaa ku qoran inay sameeyaan biometric registration oo dabcan u baahan doona dhaqaalo badan arrinta amniga waa arrin kaloo aada muhiim u ah oo amniga physical ah oo deegaanada inay inkastow sida amni ee dadka inay wax laga bedelaa loo baahan yahay sababto ah waxaan xasuusanaa doortay dadbane ay ka dhaceysay mar in dadkii u codeynaya xildhibaan qaarkood ay facemaskiyo wejiga ku qarsanaya taasoo macnaheed ay tahay inkastoo deegaanka ay ku nool yihiin markaas uu deegaan amni yahay haddana dee aragti oo waxay qabaan haddii la ogaado inay doorasho ka qayb galeen inay barti noqon karaan sidaas oo ay maaragtay marka aragtida amniga dadka qabaan laga bedelina waxaa suurtagal in ay aad u yaraan u soo baxayo inay codeeyaan marka dadaalada iyo ay u baahan tahay in doorasho qof iyo coda waddanka runtii waa dadaal iyo howlo aad u badan dee hadda guddigii wixii saarnaa maadaama la dhisayna isaga ka warkeyni doono dadaalada iyo qorshayaashooda sida ay ay wax u rabaan
waayahay mahad khilaafaadkan siyaasadeed mar walba waa ay soo laablaabtaan waxaan kusoo aragnay dowladihii tan ka horreeyey haddana waa aragnaa marka sidee dhaawac intee la eg ayay u geysan karaan dowladnimada soomaaliya
waa su-aal runtii muhiim ah oo hadda dacdooyin ka dhacaayo waxay dacdooyin hore usoo dhacay waxay runtii aan leeyahay waxay aad islo uga dhigayaan u daahinayaan soo kabashadii soomaaliya sababtoo ah yani dowladda waxaa muhiim u ah xasiloonideed waxaa sidoo kale muhiim u ah habka lagu kala wareegayo awoodda sida lagu yahay nabadna dhacdo marka kii ay xaalad la isku khilaaf waxaa ognahay dee in bishii abril labada kun iyo xamar ay dagaalo ka dhaceen oo qarka loo fuulay in dowladnimadii yareed ee muddada soo dhidhisa ay ka baxdo dagaalkaas ka dhashay arrimo doorasho ka dhashay in xaaladihii kale maanta ay ka baqayaan ay muujinayeen in aanan arrimaha la yirahdo buurta parlamentiga heshiiska siyaasadeed ee soomaaliya inaan horumar badan laga garin
waa tahay waa mahadsan tahay mahad dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo asalaamu calaykum v o a soomaali magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan joogaa magaalada baydhabo brofesorka waxaan weydiin lahaa su-aal ah maadaama markii la gaaro xiliyada doorashada ee dalka soomaaliya ay dhacaan qalalaaso siyaasadeed maxaa hal oo ah oo loogu gudbi karaa arrinkan waa masantiin bahda v o a waa su-aal u yaraa dhow horeysay waa run marka mudaharaadka dowladda federaalka uu soo dhawaado waa marka dee ka hadalka arrimaha doorashooyinka iyo qaabkay u dhacayaan ay soo xoogeysato soomaaliya muddo waxaa lagu soo caanama doorashooyin dadban qorshaha hadda doorasho qofyocada waa qorsho runtii ku yaraa cusub oo dad badan hadda waxaanay hubin qaabka kaasta loo dooro doono qaabka hanaanka guud qaybsiga beer wax isaga bedeli doonaan maadaama doorasho toos suurtagalnimada maka la fiiriyo habaas marka waxaa waxaa muhiim ah in in in laga heshiiyo yani siyaasadda in laga heshiiya gaar ahaan qalqofta doorasho jarka guddiga doorashada nidaamka qaabka ay noqon karaan in in laga heshiiya muhiima weli waqti hore oo hadda dee dowladda federaalka ambadasha ay ay ay heshiiska ayeen danadeed siyaasiyiin oo danaynaya in madaxweynada banaanka noqdaan oo banaanka taagan oo duraa kasoo horjeedaa jira taasoo marka muujinaysa in processkii agtara muhiim ah ay ay banaanka yihiin marka mustaqbalka waxaa muhiima in nidaamka doorashada soomaaliya uu noqdo nidaam actriska ama jalayaasha ugu muhiimsan ay heshiiska yihiin intaasa isleeyahay xalka ugu fiican oo looga bixi doono arrintan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista somaali public agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo